alxamdulilahi rabbi alcaalamiin inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun ilaahay samir imang noo sii dadkii shalay manaxyaalkii oo an nahaana naftiyon unku nahaana islaamkana unku nahaana shacabkana unku nagaana naftiyo halligaayen halligeen inta dhimati allagna harisa inta dhaawacanta inala caafiya ina isku ta'siyeen una dhon gaar ahaan ahladiiyo ku bahan owlaadii reerogi waliba lanaha samir iman inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun laankitidiiska hoyta sakastaga dhimada dhimada inta dhaawacanta in alla caafiyo haan naftiyoona unku nahaan ummadana unku nahaan cadowga eh dowladdiidka eh sharaf diidka eh karaama diidka eh meel kasta ummadda soomaaliyeed ka baabi'i ahaayaan jamaadii muqdisho walka baabi'iyeen wala hamarka dhimadi falxumadiyo ka suubiyana ku ta'siyaayana intii ka dhaawacantiin waliba lanaha ilaahay caafiye ummadda soomaaliyeed meel kastii roogdi waliba lanaa ugus arxamalaawayaalkaas soomaalina ma'e islaamna ma'e lanyo qabiilkoo kaingna ma jaro shacabka soomaaliyeed meel kastis roog waliba aan sheegana qabiil makii la'e islaam makii la'e soomaali makii la'e haddii use gooni kiin araga ka dile ma koohirow se kasta adinay qabiilan kuweeladon badbaadada walilan baahan yaani dadkiiyo meelolahan ku wada jeesada laysku reebo wali nasiib darro ahaa lanka muqaayad iska qarxiyow lanka muqaayad baabuurka qarxiyow ini lan qabiilshay ka aalohay wali nasiib darro ahaa ini lan ahalshay ka aalohay ini lan soomaali ka aalohay ini beledka walayo ka suubsadohaya iniyoo beledka ka adeegadohaya iniyoo lan og jara oo usuunow sacadislay dili doona war haddii aad hata ku obsato beriye ka dile mar lan usu badbaadiya ma jaro waylenahaha meyli holaan kuwada jeesadoy inta dhimatayna allagna harisa inta dhaawacantayna alla caafiya ummadda soomaaliyeed meel kastii rogan waliba lana meyli holaan ku jeesadoy hay-ado amniga waliba lanaa amniga ilaahay isugu kora laakiin shaqo rasmee lasiinku fada oo ummadun isiina iwaso lan shabaab shabaab ma ugus lan laka tuhmi lan ku dabagalo kor ma jaro in la xaqiijiyo waay meel al meelo ka jara shacabku way ballanaa dadka dheeraadka hasiinka kororow dadka meelo isin kooyow dadka wal isin ogayna suubiyow wal siinku ijaarada isin ogayna inaysan ha sheegtan waay inaysan heedo amniga la shaqayto silling nabadgal haddii kale una dhon muqaayadoo niigeedayaan sadow war muqaayad dad fadhi masaakinga maylu ku dile iyo dawlad ah ahaanas haddaa lankii dawlad diidanaaya maylu ku dile kaas markaad lansaase ini qabiilla ka weeldhago ama soomaalinimo leen araga ma'e marka weylana dadkiyo e dad cadow e waaye lankastin medhisankasaadaan fadahay saas dartiye shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka soomaaliyeed waliba lana isku meelo holaan ku jeesadoy meel alla meeloo galaan hal sheegoy haddiioo ogaadan ini la sheego walisu biifadan ma jiro garaasho beledka ku mid a walhaka suubsadohaya guryaal beledka ku mid a jiifadohayaan intaasna dada og la shaqeeyohay waa ini walaanyoga la dhammaayo dhibaatadan sidan foolon haataw la suubiy inaad ogolaata maykii kalife waliba nasiib darro waay fulaynimo waay fulayga oo wal anjarna diin anjarna iyo jana anjarna lahan sheegay oo la taalukeeyey aysan taalukeynay wayba lanahaha meelholaan ku wada jeesadoy ciidamada amnigana walibaa lanahaha abna sugan ilaahay sugu kora shacabkana siinla shaqeeya siigna walbala siinku fadaya dadaal badan marka ta'siyaayana ku ta'siyaayana ti dhaawantay alla caafiye dadaala doona una maamul ahaan dhaawacgana biidnillahi alkariim unaga dawladda soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysadaana soomaaliyeed walqaado doona insha allah insha allah ti lankatiiska hoyta dhimadi inti dhaawacna wal daawey doona insha allah waliatuku dambana waa gacanbir-ayn laka qobada cadowgaas meelkastusa galo lala galo iyo ciidamada geesiyiinta eh oo haan walaanyaga amisom iyo haan oo dawladda soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo nabadsugada iyo haan koonfur galbeed god kastiyoo la galaan inoo la galaan jidate furan waddankan ku nadiifiyaan guri kastiyoo ka dhuumadan ha ku qabadaan iyo faraan waana mahadsantiin salaamu calaykum